asxaabta taageersan madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi ayaa si adag u diiday khudbad u jeediyey wasiirka gaashaandhigga dalkaasi oo ku baaqay in shacbiga masaarida ay u soo bannaan baxaan waddooyinka maalinta jimcaha xilli xalay madaxtooyada dalka masarna uu ka furmay shir dib u heshiishiin ah oo ay ka qaybgalayaan qaar ka mid a asxaabta siyaasadda magaalada kaahira waxaa dhambaalka nooga soo diray waryaha v eda xuseen saxnuuni
isbahaysiga badbaadada qaranka masar ee difaaca sharciyadda dalka masar ayaa si weyn u diiday baaqa cabdifataax siisi ee ku aadan in dadka masaarida ay isugu soo baxaan banaanbaxyo waaweyn maalinta jimcaha ee berita isbahaysiga taageera madaxweynihii hore ayaa ku sifeeyey hadalka ka soo yeeray taliyaha ciidamada dalkani mid ku boorinaya dagaal sukeeya oo dhexmara dadka masaarida safwad cabdulqani oo akhrinayay bayaan ka soo baxay axsaabta iyo kooxaha taageersan maxamed mursi madaxweynihii hore ee dalkani oo u badan kooxaha islaamiyiinta ayaa dusha ugu tuuray cabdifataax siisi mas-uuliyadda haddii dalka masar uu ka dhaco dagaal sukeeye الرفض الكامل والقاطع لبيان السيسي الذي يعد دعوة صريحة لحرب أهلية ويحمله المسؤولية الكاملة safwad cabdulqani oo ka tirsan isbahaysiga taageersan madax weynihii hore ayaa yidhi waxaan si dhammaystiran u diidaynaa una qaadacaynaa war murtiyeedka cabdifataax siisi kaasoo ka dhigan mid si toosa ugu baaqaya dagaal sukeeye isaga ayaana qaadaya mas-uuliyadda oo dhan haddii dhiigga dadka masaarida daato sidoo kale waxaan leenahay hadalka siisi ee kicinta dadka ahi waxa uu daliil u yahay in shakhsiyaadka ka tirsan kooxda wax afgembisay in ay yihiin kuwa niyad jabsan oo aan talo haynin waana sida ay u nool yihiin shakhsiyaadka kooxda wax afgembisay ee dhiigga banaysatay التي يعيشها الانقلابيون الدمويون hase yeeshee madaxtooyada waddanka masaarida ayaa soo dhoweysay hadalka cabdifataax siisi taliyaha ciidamada waxa ayna hoose ka xariiqday in dowladda masar hadda ay bilowday la dagaalanka argixisada axmed muslimaan iyo afhayeenka madaxtooyada ee dalkani ayaa ku tilmaamay baaqa wasiirka gaashaandhigga ee isku soo baxa maalinta jimcaha inuu yahay mid ilaalinaya kacdoonka iyo dowladda masar dhinaca kale shirka dib u heshiisinta ee loo qabanayo qaybaha siyaasadda dalkani ayaa xalay ka furmay madaxtooyada masaarida kaasoo ay ka soo qaybgaleen qaybo badan oo axsaabta siyaasadda waddankani axsaabta calmaaniga ah iyo qaar ka mid ah xarakooyinka dhallinyarada kacdoonka masaarida ayaa ka galay shirka dib u heshiisinta oo madaxtooyada dowladda masar garwadeenku ay ka tahay waxaa shirka qaadacay inta badan axsaabta islaamiga ah sida xisbiga xoriyadda iyo cadaaladda ee aqwaan muslimiinka xisbiga alnuur ee salafiyiinta xisbiga masar alqawiya iyo midowda kooxaha salafiyiinta ee waddankani sidoo kale waxaa shirka isaga baaqsaday inay ka qayb galaan imaamka hay-adda ashar doctor axmed dayiba iyo baadariga ugu sareeya kiniisadaha dalkani arrimahan ayaa imaanaya iyadoo meelo badan xalay ay ka dhaceen mudaaharaadyo lagu diidan yahay hadalkuu cabdifataax siisi ugu baaqay shacabka masaarida in maalinta jimcaha ay isugu soo baxaan dibadbax ballaaran oo lagula dagaalamayo fawdada iyo argagixisada fagaarayaasha raabica alcadawiya ee bariga qaahira iyo alnahda ee magaalada giza ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey kumanaan ka mid ah taageerayaasha madaxweynihii hore kuwaasoo weli ku adkaysanaya in dib loo soo celiyo madaxweynaha talada laga eriyey in ka badan boqol qof oo masaari ah ayaa geeriyootay tan iyo markii xukunka laga tuuray maxamed mursi kadib markii dalkani ay ka dhaceen banaanbaxyo ay dhigayaan taageerayaasha madaxweynihii hore iyo qolyaha ka soo horjeeda xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddaba xaaladda siyaasadeed ee dalka masar oo bilihii ugu dambeeyey ahayd mid murugsan ma dhici karaysa in qaybaha siyaasadda iska soo horjeeda inay tanaasul sameeyaan cabdiraxmaan maxamed muuse oo ah khabiir arrimaha carabta iyo maraykanka ka faallooda jooga magaalada minneabolis oo aan teleefoonka kula xidhiidhay ayaa sharaxaya
cabdullahi waad macsanta walaal walaal xaaladuhu maalinba maalinta ka dambeysa aada ayay uga sii darayaan marka runtii welwel aad u weyn ayaa jira in dalka masaarida inay qarka u saaran yihiin dagaal sokeeye oo daba dheeraada ayaad moodaa in iminka dadka badankoodu ay walaac runa ka qabaan oo ku salaysan xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira dalka gudihiisa hadday noqoto banaanbaxyo hadday noqoto dad laleynaya hadday noqoto xaaladii mataqaanaa maxay ahayday dee siyaasadoo iyada lafteedu ismari waa ba-ani uu jiro marka runaantii xaaladdu aad iyo aad ayay u cakiran tahay masar maanta marka la eego cabdiraxmaan wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi oo baaq u jeedaya shacbiga masaarida in maalinta jimcaha ay isu soo baxaan hadalkaas wasiirka sidee loo fasiri karaya
walahi cabdillaahi marka dhanka siyaasadda laga eego waxaa la odhan karaa hadalkani waxa uu hordhac u noqon karaa howlgallo ciidan ama nabadgelyo oo uu doonayo generaalka iyo ciidam iyo ciidamadiisu inay qaadaan oo ay ka qaadaan dadkan banaanbaxaya ka dhanka isaga iyo in uu usii diyaarinayo raayil caamka ama bulshada masaarada inay aqbalaan oo uu yidhaahdo sidii afeef oo kale waanu kasii digni waxyaalahan oo kale waxaanad moodaa dadka uu fariintan u diraya ma aha dadka kasoo horjeeda ee madaxweyne hore raacsan waa dadka isaga markii horeba maxay heday la jaal ka ahaa oo u badan xisbiyadan maxay heday albaradic iyo muusa iyo sabaaxi iyo qolyahan adigu ku kacsanaa xisbiga aqoon muslimiin iyo madaxweynahooda mersi marka waa fariin labada dhinacna taabanaysa waxaa kaloo laga yaabaa inay tahay goodi ama hanjabaad uu maxay heday ugu hanjabayo taliska sare ee aqoon muslimiinta maadaama imanka sida xanta suuqa ku jirta ay leedahay la sheegaya inay jiraan wadahadallo qarsoodiya oo xataa labada garab ka dhexeeya marka inay tahay lafteedu maxay heday adigu goodi uu doonayo inuu ku yeela riixo mowqifka akhwaanku inay ogolaadaan inay miiska hadalka fadhiistaan dhowr jeer bay xukuumadda madaxweyne cadli mansuur madaxweynaha ku-meel gaarka ee masar ay soo jeediyeen in la wada hadlo oo xaaladda siyaasadeeda cakiran miiska la isugu yimaado laakiin ururada islaamiga gaar ahaan ee aqoon muslimiinka madaxweyne mursi uu ka tirsanaa taa way ku gacan sayreen wadahadal inuu yimaado oo dhinacyada iska soo horjeedaa arrintan ay xalliyaan raje intee leeg baa laga qabaa wallahi cabdillahi horjeedinka aad bay runtii uga sii daraysaa waxaana caqabadda ugu weyni ay tahay wadahadalka maxaa lagu salaynaya wadahadalka waxaa lagu salaynayaa in la laalo go-aamadii ka dambeeyey soddonkii bisha ee uu qaatay mataqaanaa maxay heday cic oo waxaa la soo celinaya maxay heday waxaa laga dhigayaa aasaaska wadahadalka mid ku socda inuu madaxweyne marsi dib loo soo celiyo kadibna halkaa laga sii ambaqaado mise waxaa la sharciyeynayaa oo maxay heday laga ambaqaadaya xaqiiqadan cusub ee dhacday marka akhwaanka iyo mataqana maxay xisbigan ay kasoo jeedaan waxay iyagu ku adkaysanayaan in ay sharciyadda runtii tahay tii madaxweyne mersi haddii wadahadal maxay heday siyaasiyad la wadagelayan isaga laga aaban qaado soo noqoshadiisa marka hore kadibna haddii afti la qabanayo oo isaga meesha maxay heday dee si sharciga loo qaadayo ama haddii qaab kale wax loo xalinayo in halkaan la mara lakiin waxay diidan yihiin marnaba ay ka goos adeegayaan in wadahadalka ay la galaan generaalka iyo dowladdan cusub ee uu magacaabay inay aqoonsi buuxa siinayso oo ay wiiqi doonto mowqifkooda siyaasadeed ee hadda taagan yihiin taasayna maxay heday wadahadalka ay uga gaabsanayaan taasaana imanka ay doonayaan inay cadaadis isdabajooga ku saaraan banaanbaxyadan isdabajoogaha abaabulayaan marka halkaasay imanka xaaladuhu marayaan ugu dambeyntii sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanaadkii ee dalka algeria arrimahan oo kale ka dhacay waa tii ururada xisbiyada islaamiga doorashooyin ay ku guulaysteen la baabiiyey maxay isaga egyihiin baad is leedahay masar iyo algeria wallahi waa masdar aada iyo aad bay isugu egyihiin waxaanad moodaa in tallaabadan maanta dhacday ay qolyaha ay fariin u diraysa ah kuma gaari karaysaan dalka inay xukuntaan qaab nabada ama maxay heday doorasho marka jidka qura idin furn wax weyan qori taasaa markaa runtii waxaad moodaa maanta inay masaaridu ay qarka u saaran yihiin in waddadii algeria ay imtixaana dee maraan marka waa runtii arrin aada u argagax badan weyan waayo siddeetan milyan baa ku nool masar waa dal mataqaana aada u muhiima haddii wixii algeria ka dhacay ay ka dhacaan dhaqaalaha algeriana masaaridu ma laha run ahaantii waxaad moodaysaa inay keeni karayso xasilooni darro aada u weyn oo gobolka bariga dhexe kusoo food yeelata gaar ahaana dunida carabta
cabdiraxmaan maxamuud muuse oo ah qabiir arrimaha carabta iyo maraykanka ka faallooda oo isagoo jooga magaalada minneabolis khadka telefoonka igu warramayey